bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee raadiyo dalsan qodobadan idinkugu haynana waxaa qayb ka ah
dagaal dhex maray soomaalida iyo canfarta oo saaka ka qarxay gobolka city
daliska qaybta bari ee booliiska gobolka banaadir oo gacanta ku soo dhigay shabakad mootooyinka bajaajka ka dhici jirta magaalada muqdisho
siyaaradii afartan iyo koowaad ee caalimkii soomaaliyeed ee sheekh cabdiraxmaan cali oo muddo bil ah ka socotay oo lagu soo gebagabeeyey degmada warshiiq
madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay banaanbixii shalay ka dhacay somalilan dhanka kale mucaaradka oo sheegay in mudaharaadku aysan jooji doonin
dhibaatooyinka dhanka nolosha ah oo laga soo sheegay bariga mudug
wararka dibadda aan idinkugu haynan waxaa qayb ka ah
wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka doorashada kenya
iyo soddon iyo siddeed qof oo ku dhimatay roobab ka da-ay dalka yemen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa duhur jimca taariikhdan waxay tilmaamaysaa laba iyo tobanka bisha agost sanadkuna waa laba kun labaiyo labaatan warkii oo fidsan
dagaal dhex maray soomaalida iyo canfarta ayaa saaka ka qarxay gobolka sita sida faahfaahinta warkan uu ku eegaya cabdisalaan juule maleeshiyaad iyo ciidamo ka tirsan maamulka canfarta ah ee dalka ethoobiya ayaa weerar ku qaaday dad shacab ah oo soomaali ah oo degan galbeedka gobolka city gaar ahaan magaalada cundhuufo iyo sidoo kale nawaaxigeeda dagaal xoogan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhex maray maleeshiyaadka canfarta oo ka mid ah qowmiyadaha ethoobiya iyo dadka deegaanada ay weerareen oo hubka u qaatay inay iska difaacaan wararka la helayo ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in weerar kale uu ka dhacay magaalada danlahaley waxaana dagaalada labada dhinac inta la xaqiijiyey ku geeriyootay ku dhowaad toban ruux tiro intaasi ka badanna dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray sida wararka aan ku helayno wararka aan helayno sidoo kale waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadka canfarta ay ay gubeen guryo ay deganaayeen dad shacab ah waxaana dagaalku ku biiray oo dadka shacabka ah difaacayay ciidamada liubolis iyo dowla deegaanka soomaalida iyadoona sidoo kale canfarta ka saaray goobihii ay soo weerareen inta badan deegaanada ay ku sugan yihiin canfarta iyo soomaalida ayaa dagaalo kala duwan halkaasi ku dhex mara dagaalada ayaana waxaa ka dhashaa khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaara dhinacyada dagaalamaya mahadsanid juule taliska qaybta bari ee booliiska gobolka banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay shabakad mootooyinka bajaajka ka dhici jiray magaalada caasimadda ee muqdisho sida warkan ay ku faahfaahinayso faadumo cabduqaadir
booliiska soomaaliya gaar ahaan taliska qaybta bari oo kaashanaya maamulada degmooyinka dhinaca qaybta bari waxa ay sameeyeen howlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka guud ee dhinaca qaybta bari loogana hortegaya falalka midiga ku ah ammaanka dalka taliyaha qaybta bari waxa uu sheegay inta howlgalka ay ku guda jireen inay gacanta kusoo dhigeen shabakado isku xihan kuwaas oo magaalada ka soo dhaca mootooyinka tugtuga ama bajaajka hadba dadku siday u yaqaanaan islamarkaana taaragada ka bedela waxa uu xusay taliyaha in mar qura ay gacanta kusoo dhigeen mootooyinkaas iyo dadkii markaasi dhacayay halkan oo ah taliska saldhigga degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa lagu soo bandhigay sidoo kale taliyaha waxa uu xusay inta xalay howlgalka ay ku guda jireen kormeer inuu ugu yimid taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan waxa ay xuseen in howlgalkan uu qayb ka yahay howlgalka samakaab oo ay hore ugu dhawaaqeen booliiska soomaaliya inta howlgalkaasi uu socday oo halkana lagu soo bandhigay dadkii xalay howlgalka lagu soo qabtay ayaa gaashaanle cali cali sow xasan cali goob jooga waxa ugu horeyn ka waramaya qaabka howlgalku uu ku bilowday iyo tiri ahaan mootooyinka lasoo qabtay inta ay gaarayeen
kow ayay maanta naqanaysaa samakaabka bisheedii labaadaa maanta kow naqanaysa intaas kadib haraadigii ka haray iyo waxyaabihii lagu burburiyey ka haraadigii ka hiray waxay ku aruureen guryihii howlgalkeenna bisha labaad waxuu noqonayaa harharaadigii ku haray guryaha iyo bartilmaameedyada iyo obyatiibooyin iyo eh, waxyaabaha lagula dhuuntay guryaha wixii lagala cararay xiidaha amniga ee lagula cararay guryihii sida aad arkayseen xalay eh, waxaan soo qabannay mootooyin la soo dhacay oon cidla la garanayn cidda wadataahuna aysan iyada dhaafsanayn ciddii laga soo dhacay ma naqan taargadii waa laga bedelay qiimaha laga bixiyey waa laba boqoloo doolar saddex boqoloo doolar afar boqoloo doolar shan boqolaa ugu badan waana mooto cusub qiimaha ay joogtana waa la garanayaa waxyaabaha caynkaasa oo haraadiga ahoo in la xalaashado la rabo ayaan dabagal ku nahay waxaan dabagal ku nahay oon mar labaad bisha labaad rabnaa inaan soo afjarno oon xaqiijin buuxdo samayno oon ku xaqiijinno ee, laamaha amnigu iyo maamulkoo degmada wada jiro ay xaqiijiyaan guri lagu xereeyo xashiishad cid wax dhacday guri ay ku aruursantahay isku gambinayso nin la raadinayo oo isaga magacan ku dhiiglaa ama isaga la doonayo sharciga looga baahan yahay ku dhuumaalaysanayo sidiiba aan xalay howlgalka ku soo helnay xaafad isku raranoo buulaahoo tookiyahoon wadooyin badan lahaynaan galnay waxa aan soo helnay in alle intii maxkamadda laga rabayo in alle intii saldhiga laga rabay mootooyin waxaan soo helnay isaga xeraysan garaashyo waxaa laga bedelay taargooyinkii magaalada laga soo dhacay nin baa loogu shaqeeyaa ninka loogu shaqeeyaa meel isaga unbaa waan haynaa meesha dadka loo shaqaynaya waa haynaa cariif waa gudoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir wuxuu ku hadlayay afka maamulada kale ee degmooyinka dhinaca qaybta bari waxa uu xusay dhankiisa inay gacan buuxda siinayaan islamarkaana ay la shaqayn doonaan laamaha ammaanka xalay toole waxaa la shaqaynayey saddexdii hab- eh, habeennimo oo- oo oo- oo shaqo lagu jiray sababtuna waxay ahaaday dembiilaha taargetka oo la raadinayo wakhtiga mujtamacu soo jeedo guriga ma joogo sidaas darteed marka waxaan rabnaa bulshada qaybta bare inay dul qaataan wakhti kasta ay nagu qaadato aan ogaano qofkaasu taargetka inuu guriga ku xoroodaan aadi doonaa si aanu soo helno dembiilayaashii aad iyo aad aad u mahadsantihiin howlgalkuna wuxuu noo noqon doonaa wix hadda ka dambe taargadyo aan ognahay meeshaas waxaa ku jira iyo qofka ku jira iyo dembiilaha ku jira haddii ilaahay yidhaahdo faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
siiradii afartan iyo koowaad ee caalamkii soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan celi oo muddo bil ah ka socotay ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada warshiiq sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo maxamed cabdi iidle
gebagabada siyaarada caalamkii caanka ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo berideeda sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi ayaa ku bilaabatay akhrinta khidmooyin qur-aanka kariimka ah dikri iyo duco siyaarada sheekh cabdi celi oo sannadla ah islamarkaana ay ka horreysay siyaarada wiilkiisa sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan ayaa degmada warsheekh ee shabeellaha dhexe waxa ay ka socotay muddo bil ah waxaana inta ay socotay siyaaradu culimaudiinkii ka soo qayb galay ay si joogta u akhrinayeen khidmooyin ka mida qur-aanka kariimka ah duco iyo sidoo kale qasiidooyin
waa gebagabada iyo bannaanbaxa siyaarada afartan iyo koowaad ee allah u naxariistay caalamkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi oo muddo bil ah ka socotay degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana halkan lagu soo gebagabeeyey sidaad arkaysaan waxaa ka soo qayb galay kumanaan ka mid ah dariiqooyinka kala duwan ee culammada ahlusunna waljamaaca iyo dadweyne kale oo isaga kala yimid gudaha iyo dibadda dalka
jamiicooyinka kala duwan ee ahlu sunna ee ka soo qayb galay bannaanbaxa siyaarada sheekh cabdi celi waxaa ka mid ah uweysiya sayliciya samatariya galbiya rufaaciya iyo axmediya banaanbaxa kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay sheekh abuukar sheekh axmed yare oo u mahadceliyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay siyaarada sheekh cabdi celi waxaan halkan soo dhoweyn iyo mahadcelin uga jeedinaynaa dhammaan axbaabta halkan soo xaadirtay oo ay ugu horeeyaan ahlu beyti nebiyi sala allahu calayhi wasalam iyo ahlu duruq suufiya dhammaan الطريق القادرية وهو الريو صاحب سجادة طريقة القادرية السيد شيخ أحمد بن شيغواس بن شيخ محي الدين بن شيغواس القادري يا رمان أنت أيكاكو أبنتو هوران وهاكا وهاكا وبعد إلينا طريقة السيد بن شيخ أحمد بن إدريس وهاكا وبعد إلينا طريقة السيد أحمد بن رفاعي السيد أحمد الرفاعي وأيقنا جوغان وهاكا وبعد إلينا ahlu sunna waljamaaca oo dhan laamaheeda kulli oo wada joogaan dhammaantiinna waa idinkaga mahad celihaynaa soo xaadirta aad soo xaadirteen wakhtigiina aad qiimahan ay aad soo soo hurteen ilaahay ha idinku abaalmaryaan leenahay sheekh daa'uud sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar ayaa ka sheekeeyey taariikhda allaha u naxariistay caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan celi oo ku lahaa faafinta diinta islaamka
marka haddii madrasadii uu ka baxay wuxuu bilaabay kutubadii cilmiga kow waxaa dar duruusta u bilaabay sheikh la yidhahdo sheekh maxamed shiidle darsigii koowaad rubuci hore oo cibaadada uu u akhriyey ka baadiyay aheeday shiikhayna wafaadkiisi zawjaadkiisa ou qaata waxay ahaayeen toddobo owlaadiisa toddobo wiilal wa lix gabdho wa wuxuu dhintay maalin salaaso ah oo bisha muxaram toban iyo laba ay tahay kun iyo afar boqol iyo labadii bisha novembarna ay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowii cumrigiisa wuxuu ahay siddeetan iyo siddeed sano dhinaca kale qaar ka mid a mashaaikhdii ka soo qayb gashay siyaarada ayaa sheegay in allaha u naxariistay sheekh cabdi celi uu ahaa caalim culimo badan oo soomaaliyeed waxbaray
waxaan nimiday siyaaradiisiia uu nimiday asiga iyo wiilkiisa sheekhana sheekh xaaji maxamed iyo saadaadka kaleo halkan waxaa ka mid ah asigana shabiisil maxlaar zaa'iriin ana halkan saasan nimaday ziyaaradkii sheekha mashaa'ikhdii ana nimaday insha allahu tacaala allah naga aqbal kuwa dartay isula fadhiistay dartay isu ziyaartay dartay wax u bixiyey waxaa u waaj waxaa u sugnaatay maxabadeedi xaqad maxabati u dhah riwaayo kalena waxay leedahay wajabat maxabati dadkaanu kii wax isla cunay walee maaha kii sheekh cabdi sheekhayni isla ziyaartay walee maaha kii sheekh maxamed isla ziyaartay walee maaha kii sheekh abubakar muxdaar isla ziyaartay walee maaha kii asaga noolow isla ziyaartay walee maaha meeshaana marka meel arda mubaaraka waayo sheekhaynii jaliilka ee weynaayey sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waxaad og tihiin rixladiisa diiniga inay bilaabatay asoo lix jir ah oo dugsi galay toban jir marka uu ka baxayna cilmi bilaabay ilaa cimrigiisana ku dhammaystay inuu dadka waxbaro uu tarbiyeeyo jiilan bacda jiil iyo waladkiisii caalimkii jaliilka ahi oo weynaayey sheekh moxamed sheekh cabdiraxmaan oo asna sidii aabbihiis ahay waa tii la dhihi jiray waman yushaabih abahu famaa dalam ninkii aabbihiis shabaha dulmi ma samaynin ugu dambayntii sheekhulbeledka degmada warsheekh sheekh khaasim sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi ayaa siyaarada sanadlaha ah ee sheekha ku soo qatimay duco marka sheekhayna markiisa allah nugu cafi ziyaaradiisana ilaah idinkiis maqbuul allah nooga dhigo ziyaaradiisana maqbuul allah nooga dhigo intii ziyaarada soo xaadirtan ee dembigeedu allah dhaafo muraadadooda allah sahlo waxaag la keenay oo arrimaayo qof walba qalbigeedu ku jira muraadahay qof walba muraadkeeda allah siiyo maxamed iidle warbaahinta dalsan war sheekh shabeellaha dhexe madaxweyne muuse biixi ayaa ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay banaanbixii shalay ka dhacay somalilan iyo mucaaradka oo dhankooda sheegay in mudaharaadka ay sii wadi doonaan
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si kulul uga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha watay oo shalay xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda ay ka dhigeen magaa- magaalooyinka somalilan kuwaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac muuse biixi waxa uu markii hore u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay banaanbaxyada isagoo sidoo kale caafimaad u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay waxa uuna sheegay in talaxumo ka mid tahay qeyb qeybaha dadka somalilan ay banaanbaxyaashaas u dhaceen
walaalayaal maanta waxaa intanu soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof harge- ku dhintay ceerigaabo iyo mid burco ah dhaawacu waa badan yahay kolley boqol waa ku dhowyahay ama uu dhaa- uu ku dhadhow yahay inuu gaaro boqol waxaa nasiib darro ah dhaawacaa boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaalaanba ah waxaa la isweydiin karaa guddoomiye xisbi iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo markaa dhaa wadadaa hala maro ee loo ogolaadee guriga eh, xafiiskaagii ka eh, ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuqweynihi soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo dhinaca kale hogaanka xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda ilaa iyo inta madaxtooyada ka bilaabeyso doorashada somalilan annaga waxaanu ku qanaanaa dee sharciga loo soo noqdo doorashooyinkiina waktigooda la qabto aburinta iyo cagajugnaynta iyo dadka horxinaya inay maalin waliba la- in laga daayo oo xuquuqdooda asaasiga loo daayo oo keligitarifnimada laga daayo sidaasaan ku qanaanaa dowladda madaxay way soconayaan waa xaqda suuriya habeen bay dhici doonaan maalin bay dhici doonaan saacad bay doonaan bay dhici doonaan waanay soconayaan ilaa dowladda kusoo noqoto nidaamkii iyo kala dambayntii iyo doorashooyinkii iyo dimuqraadiyadii iyo caburin la-aan ilaa ay kusoo noqoto way socon doonaan annagu xaqaanu leenahay weeye waan soo baxaynaa waan soo baxaynaa waanay soconay muranku markuu dhacay elbooyin baa isxilqaamay xukuumaddu way diiday gudoomiyihii baarlamaanka iyo gudoomiyihii guud ee xilqaamay xukuumaddu way diiday marka sidee kale aad ee bannaan si kaloo bannaan oo dee mudaharaad aynaga jiro haddaba codkaasina waxa uu ahaa guddoomiye cirro oo ka warbixinaya xaaladda cakiran ee wakhtigan somalilan ka jirta dhibaatooyin dhanka noloshaahi ayaa soo wajahay dadka ku dhaqan bariga mudug iyadoo abaartu ay aad ay u saameyneyso gudaha dalkeena hooye soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanada bari ee gobolka mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda bini-aadanimo ee soo wajahday dadka iyo xoolaha maamulka iyo qaar ka mid ahii shacabka deegaanka fayuuki ayaa ka war ayaa ka warbixiyey ama sheegay inay jirto xaalad ka dhalatay abaarta gobolka mudug ka jirta muddo ku dhow shan sano qaar ka mid ahii odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sheegay in dadka iyo dunyaduba ee ku dhaqan halkaasi ay iminka soo food saartay xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyagoona ku baaqay in dadkaasi si hufan oo isku duuban loo samata bixiyo si wada waa si- dabcan si wada jirana maamulka galmudug ay dadkaasi abaarta ay ugu saaraan Een, dadka sidaas abaar waa iska jidhaa ilaahay subxaana watacaala ayaa keenay waa ku daba dheeraatay waxaana ka baryanaa ilaahay inuu naga dulqaado marka xigta biyola-aan baa jidha cuntola-aan baa jidha adugu sida macnaha baahiyu waa tiro badanya sida caafimaadka ee waxbarashada bulshadu aad bay waxyaaba badan ay u dhibaataysanta ayaa iska jirta Een, wax gacan war lagu soo koobi kara maahan aan doonayno waxa weeye annagu dadka islaam baan nahay dadka muslimka wax la siinayo dee qof u imaanayaan baan ka mid nahay waxaan doonaynaa xaquuqda aan leenahay inaan helno oo aanan ka meermeerin hadday waxbarasho tahay hadday hadday biyo tahay hadday lacag tahay hadday baad raashin tahay intaas heleenaal kaga wargeysaan baan doonaynaa maanicayaha iyo kulli waa iyagana waa ka warbixinay inaga roobka ilaahay baa noo keeni kara abaartan ilaahay baa naga saari kara laakiin badaba'aanta biyaha baan intaas baan annaguna codsi ka dhiibsanay
gudoomiyaasha bandarqaali iyo sidoo kale fiyuuke shiimuxudiin iyo cabd- iyo cabdirasaaq ayaa xaqiijiyay in deegaanada bariga gobolka mudug ay ka jiraan xaalad bini aadan oo u baahan gurmad deg deg ah in lala garab istaago dadka iyo duunyada halkaasi ku dhaqan Ee, abaar baa ka jidha ee, abaaraa ka jira biyo la'aan baa ka jirta cunto la'aan baa ka jidha ee, waxaa ka jira een, waxaa ka jira abaar aad u baahsan deegaankaas deegaamo kale ayuu maaragtay la jiro oo macnaha la joogaa oo geesaha ka ah meeshaan waxaa la rabaa gudoomiyaha gobolka iyo haddii idhaahdo gudoomiyaha degmada iyo eh, maamulka heer steeg iyo heer federaalba inaa gaarsiiso meeshaan ummad badan inay ku nooshahay inay helaan wixii deegaamada ayaga la midkaa ay helaan halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda tirinta codadka doorashada talaadadii ka dhacday kenya ayaa weli socota iyada oo madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iyo musharaxa ugu weyn mucaaradka ee riila oringa marba mid uu hormarayo natiijada hordhaca ah waxaa la sheegay in dadka kenya qaarkood ay u muuqdaan kuwo ku jahwareersan habka so- hab- hab- waa habsocodka tirinta codadka waxa uu sheegay in saxaafaddu ay tabinayso natiijooyinka hordhaca ah oo kale ah oo burburay jahwareero cusub iyo soddon iyo sideed qof ayaa ku dhimatay roobab ka da-ay dalka yemen roobab dabeelo wata oo ka da-ay koonfurta galbeed ee dalka yemen iyo caasimadda sanaca ayaa keenay in ay ka dhashaan daadad xooggan oo saameeyey guryo kala duwan oo halkaasi ku yaala wararka laga helayo halkaasi ayaa sheegaya in qasa- waa khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay sababeen roobabka ay haatan marayso ilaa iyo soddon iyo sideed qof saraakiisha dalka yemen ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in guryo aada u fara badan oo ku yaala caasimadda sanca iyo gobolka damar iyo sidoo kale i b b ay gebi ahaanba burbureen ama waxyeelo xoogan ay soo gaareen goobaha khasaaraha ugu badani ka dhacay waxaa gacanta ku haya mucaaradka xuutiyiinta kuwaasoo dagaal kula jira ciidamada daacad u ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay oo taageero ka hest- waa ka hesha xulafada sacuudiga hogaaminayso xilli roobaadka sanadlaha ah ee yemen ayaa inta badan baabi'iya ama bilaabmaba bisha meey wuxuuna socdaa ilaa iyo bishan agost laakiin sanadkan waxaa ka da-aya roobab ka culus kuwii caadiga ahaa oo la socdaan duufaano Ah, dhinaca kale hay-adda unesco ayaa khamiistii shalay ahayd walaac ka muujisay saameynta uu roobka uu ku yeeshay magaalada qadiimiga ee sanca oo ku jirta diiwaanka goobaha qadiimigaahi ee dunida wakhtigan gudahaana warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen dalsan waa naga intaas si wada jir ah waxaa halkan warka uga soo jeedinayay ilaahan ilwaad iyo anigoo maxamed alfa xagga farsamadan waxa uu ahaa cabdiwahaab cabduqaadir ee ciddii uu sheega waxay dib ay kaga heli kartaa website-keena w w w radio dalson com waad ku mahadsantihiin la socodka warkeena nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel